bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo joogtaan si walba aad noo maqleysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saaca raadiyaha dalsan oo habeenka jimcaha marka laga reebo aad ka dhegaysataan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa habeen khamiisihiisa bix waa arbacadiisii bixayso khamiisnayso galayso taariikhduna ay ku beegan tahay shanta waa labiiyo toban afariyo tobanka bisha labiyo tobanaad sanadka laba kun labayo labaatan qodobada barnaamijkaad ku maqli doontaan haddii allaha wooda leh uu yiraahdo waxaa ka mid noqonaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta safar ku tegay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waxaan idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal khudbad ra-iisul wasaaraha xukuumadda u jeediyey ciidanka deegaanka ee macawiisleyda ah oo kala hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya dowladda federaalka oo sheegtay in howlgal ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ku dishay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab war ka soo baxay dowladda ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan qodobada sidoo kale barnaamijka ku jirana waxaa ka mid noqonaya kulan maanta ay lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa mar kale waxa uu baaqday korom la-aan xildhibaano ayaa dalbanaya in lala xisaabtamo xildhibaanada ka maqan fadhiyada golaha barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa gudoomiyaha golaha shacabkana iyo wafdii hogaaminaya waxa ay gaareen magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarku ah maamulka koonfur galbeed wararkii ugu dambeeyey kulamo caawa halkaas ka soconaya aad ku maqli doontaan barnaamijka wareegga muddada habad uu ku jiro ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeedna waxay dagaal la-aan kula wareegeen maanta deegaano ka tirsan gobolka baay waan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey maamulka gobolka banaadir oo sheegay in ay socdaan qorshayaal cusub oo lagu sugayo amniga muqdisho gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda oo hadlaya ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan wareegga wararka dalsanne waxaa ka mid noqonaya maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay xukun dilah ay ku riday sarkaal loo haysto weerar ka dhacay garoonka diyaaradaha aadan cadde muqdisho xukunka ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobo kale oo ku jiraan wararkii ugu dambeeyey ee kulamo caawa ka soconaya magaalada baydhabo ayaan idiin soo gudbin doonaa farsamadu waa cabdiwaab waa mar kale dhegeystayaal barnaamijka wareega wararka dalsan
lasoo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaaladan wadeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalaginoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada innaga issuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
habeen wanaagsan dhegeystayaal markan waxaana gudagelaynaa qodobadii barnaamijkaad ku maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilowno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta waxa ay safar ku tageen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe degmada aadan yabaal oo muddo in ka badan shan iyo toban sanaha ay ku sugnaan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxaa maanta halkaas ra-isul wasaaraha iyo wafdigiisa kusoo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe mas-uuliyiinta deegaanka iyo dadweyne aada u fara badan ra-iisul wasaare xamse oo ka hadlaya fagaaro ku yaala degmada aadan yabaal ayaa sheegay in dagaalka dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab uu yahay laba ujeedo ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumadda ay ka go-an tahay la dagaalanka al-shabaab waa sidoo hadalka u dhigay si dadka soomaaliyeed ay ugu noolaadaan nabad iyo sharaf degmada aadan yabaal ayaa waxa ay ahayd degmo ay al-shabaab ay ku sugnaayeen muddo dhowr sano ah wuxuuna ra-iisul wasaaraha maanta halkaas uu ka dhagax dhigay garoon diyaaradeed oo uu tilmaamay ra-iisul wasaaraha in si deg deg ah loo dhisi doono waxaa kaloo ra-iisul wasaaraha uu sheegay in hay-adaha maareyntii musiibooyinka ay dowladda soomaaliya ay looga baahanay si deg deg ah degmada aadan yabaal u gaarsiiyaan cunto loogu talagalay afar kun oo qoys iyo daawooyin islamarkaana dib loo howlgelin doono goobihii waxbarashada iyo caafimaadka degmada aadan yabaal ra-isul wasaaraha xukuumadda oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalk soomaaliya ay sii dardargeli doonto dagaalka lagula jiro al-shabaab waa sidoo harkowdhihii ra-isul wasaaraha oo maanta ka hadlayay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe oo safarkii ugu horreeyay uu ku tegay
inaan idiin mahadceliyo idinna hambalyeeyo idinku hambalyeeyo guusha weyn ee aad ku taagan tihiin idinku mahadceliyo dadaalka badan ee intiinna aan soo sheegay oo dhan idinkoon kala hadlahayn aad samayseen eed maalin iyo habeen u taagan tihiin ee aad naftiinna u soo horteen qofka bani aadamkaa waxaa ugu qaalisan agta waxa uu haysta waa naftiisa marka qofku naftiisa mar hadduu huro waxaa weeye wixii ugu dambeeyey waa soo dhiibay marka waa idiin mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa kacdoonka shacabka ama ha ka yimaadaan oo fayrfayr ama balcad ha ka soo bilaabaan iyo cuqaashii iyo intii ku talisay iyo intii ka shaqaysay iyo intii horkacday iyo intii xoola ku bixisay dhammaantood way mahadsan yihiin waana salaamaya waxaan salaamayaa geesiyaasha ciidamada qalabka sida oo runtii ayaguna wacdaro iyo cashiro u dhigay khawaarijta dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaana leeyahay ilaahay ha idinka abaalmariyo dowladda hirshabeelle oo uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne cali runtii suu sheegay waa dowlad goboleedkii ugu dambeeyey dowlad goboleedyada marka la dhisayey laakiin hadda waa curadkii markay timaaddo xoraynta dalka soomaaliya ree hiiraan si gaara horseed baad u tihiin ummadda soomaaliyeed waa la ydinku daysaday meel kasta oo dadka soomaaliyeed joogaan midka jooga amerika waqooyiga amerika iyo midka jooga carab iyo midka yurub jooga iyo midka eshiya jooga iyo midka afrika jooga iyo qof kastoo soomaaliya maanta waxaad u tihiin sharaf waxayna idiin arkaan inaad tihiin kuwii horseeday in mar labaad soomaaliya ay dib u xorowdo soomaaliya waxay xorowday lixdankii oo ay caddaankii ka xorowday gumaysigii labaad ee hadda qabsaday waa hadda waa xorriyaddii labaad haddii shalay ay hor kacayeen geesiyaashii aad taariikhda ku akhriseen eed ku gabaydeen eed ku heesteen ay soomaali ay garanayso hadday hor kacayeen maantana cilmi hagar iyo iyo iyo basar iyo waxaa hor kacaya intan gobaad iyo intan geesiyaashan fadhidaa ka horkacaysa shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo dowladda hirshabeelle waxay suuro u tahay kooban dadka soomaaliyeed iyo dhaqankooda iyo in hadday mar istaagaan aysan aqoonin hub ma haysto cunto ma haysto biyo ma haysto meelaan seexda ma haysto intaasoo dhan dadka soomaaliyeed may mar kacaan ooy dulmiga inay iska celiyaan u kacaan waa sidan sidaanay weligood soo ahaayeen waxaad matelaysaan dadkii qofkii soomaaligahaa ee la yaqiinay ee xaqiiqadiisii baan u tagnay waana kuwan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan runtii u mahadcelinayaa oon rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo guud ahaan dadka soomaaliyeed kuwa hadda diyaargaroobay ee saacatu sifirka amarka sugaya ee aan ogahay inay joogaan koonfur galbeed iyo jubbalandna waxaan rajaynaynaa inay si deg dega u bilaabaan ayagana way bilaabi doonaan waana ugu mahadcelinayaa inay diyaar yihiin oo ay amar keliya sugayaan waxaan u mahadcelinayaa reer galmudug oo ayaguna runtii casharro u dhigay cadowga dhulkii inta faraha badanna ka xoreeyey diyaarna waa inay dhammaystiraan wixii dhiman intii inaga shahiiday ahlu janno waaye ilaahay idankiis ilaahay baa u naxariisanaya wayna guulaysteen intiinna noolna waxaad ku jirtaan dariiqii gobonnimada iyo guusha iyo geesinimada iyo soomaalinimada iyo muslimnimada ku jirtaan dagaalkaad ku jirtaan wuxuu leeyahay laba ujeeddo oo waaweyn mid wa koowaad waxaa weeye amarkii rasuulkaad fulinaysaan calayhi salaatu wassalaam waa jihaad ma shaki baa ka jira inay khawaarij yihiin kuwaan la dagaalamayno yaa horta wax inoo sheega soo culimmadu diin inooma sheegto culimmadu waxay inoo caddeeyeen inay khawaarij yihiin soo maaha khawaarijta nabigu wuxuu sheegay masaajid haddii lagu arka xatal waa lagu dilayaa weliba guushu waxaa waaye hadday ku dilaanna jannaad geli haddaad dishana jannaad ku gelaysa sidaa darteed horta nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam amarkiisii baad fulinaysaan jihaad baad ku jirtaan sidaa darteed sidaa niyeysta oo innama alacmaalu binniyaat waa inaad ogaataan jihaad baad ku jirtaan dhibkaad maraysaan iyo baahida iyo dhaxanta iyo kaneecada waxaad kaga bogsanaysaan mar haddaad jihaad ku jirtaan ood ilaahay dartii u dhimanaysaan ood u noolaanaysaan waxaa waaye amarkii nabigaad fulinaysaan jihaad baadna ku jirtaan taas waa qodob qodobka labaad waxaad badbaadinaysaan xuquuqul insaanka soomaaligaad badbaadinaysa qofka insaanka ah ee soomaaliga ah xuquuqdiisii baad ayaad u dagaalamaysaa dastuurkeenna waxaa ku qoran xuquuqda qofka soomaaliga leeyahay mid ka mida waxaa weeye inuu qofka soomaaliga xaq u leeyahay inuu meeshuu raba u safro dalkiisa gudihiisa meeshuu rabana dego meeshuu raba ku noolaado meeshuu raba ka ganacsado waa diideen nimankaa somayna diidin meeshaan mar rabna maan marnaa meel walba somayna inoo diidin soo meel walba mayna inaga xidhin nimankaas marka waxay diideen inaan dhaqaaqnay diideen waxay diideen aadan yabaal waata waan dhex joognaa degmooyinka ugu waaweyn soomaaliya lixdan iyo labadii meelahaasay degmo noqotaan filaaya xilliyadaas laga soo bilaabo awey brofesor xasan dugsigii hoose iyo dugsigii dhexe iyo sare halkanuu ku qaatay dawlad baa ka jirtay isbitaal bay lahayd booliis bay lahayd maxkamaday lahayd waxay lahayd biyey lahayd waxbarashay lahayd wax alla wixii looga baahnaa magaalo ayay lahayd maantana ma ma ku aragteen maxaad ugu timaadeen dugsi qur-aankii waa la xidhay iskuulkiina waa la xidhay waa kuwii toddobaatan sano ka hor la dhisay wey kuwaas sidaa darteed aaway ree aadan yabaal waa la qaxi ma joogaan waxaad badbaadinaysiin marka oo ay dard gacantiinna ku soo noqon doona ilaahay idankiis wakhti dhow iskuulkii iyo dugsigii iyo isbitaalkii iyo waxbarashadii iyo booliiskii iyo maxkamadihii iyo maamulkii baad gacantiinna ku soo noqon doona haddii ilaahay si kooban haddaanu idhaahda dawladnimadii soomaaliyeed baad gacanta ku waddaan marka waad xorayseen mar haddaad xorayseen dawladnimadii hadday saldhiganaysaa ilahay idankiis sidaa darteed mar mujaahidiin baad tihiin marna dawladnimadii baad gacantiinna ku samaynaysaan idinkaad samaynaya taariikh baad qoraysaan maanta aad iyo aad baad marka ugu mahadsan tihiin ahmiyadda intaa leeg baad qaranka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ugu fadhidaan macawisley niman la yidhaahdo iska fafadhiyo qoryo iska haysa ma tihidiin taariikh baad qoraysaan cabdulaahi ciise cabdulaahi ciise sheegidiis waa haysan soomaa taariikhdii ra qori jiray ayaad qoraysaan kutubaha laydinku qori doonaa taariikhdaa laydinku idin xusi doonta haddii laa yidhaahdo jiilka dambe ee soomaaliyeed baa idinku faani doona saa darteed niman iska socda ma tihidine ummad dhimatay baad soo noolaynaysaa ummad dhimatay baad dib u soo noolaynaysaa is ogaada marka mas-uuliyadda idin saaran mas-uuliyad iska sahlan ma aha ummaddii soomaaliyeed oo dhan baa idin daba socota idinkuna horyaalkoodii baa tihin marka waa inaad ku faantaan ood sharaftaas aad idinku qaadateen waad qaadateen runtii waanaad idinku hambalyaynayaa hambalyaan idin leeyahay doorashada ka hor madaxweynaha xasan sheekh maxamuud wuxuu dadka soomaaliyeed u ballan qaaday haddii la doorto inuu shabaab ka xoraynayo soo saas maahayn sidaasuu dadka u ballan qaaday dadka soomaaliyeed annagana markiina uu soo- na soo magacaabay annagoo ka duulayna aragtidaas rumaynayna in hadalkiina eh, uu- uu uu- uu sheegay madaxweynuhu inuu dhaqan galo xukuumaddu waxay soo dejisay brogram ama barnaamij uu qodobkiisa koowaad uu yahay amniga si amnigii loo sugo oo amnigii loogu dhaqaaqo waxaan isweydiinnay maxaan u baahannahay cunaqabatayn baana saaran hub ma helayno lacagna ma haysanno dhinac walba waa fiirinnay markii dambe waxaan yaqiinsannay annagoo ka duulayna taariikhda shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed sooyaalkeeda waxaan aragnay inaan haysanno waxaas wax ka fiican oo muxuu yahay waa shacabkeenna laakiin haddii markii hore aan annagu ilduufnay haddaan jidka ku soo dhacnay awoodda shacabkeennuna waa tan hadda aad u jeedaan marka shacabkaan kaga adkaanaynaa ilaahay idankiis shabaab wuu tegey waa khalaas taariikhduu galay shabaab waa dhammaaday ragga ku guulaystay oo ilaahay ku guuleeyeyna waa intiinan iyo in la mid ah iyo hoggaamiyaashiinna iyo shacabka soomaaliyeed waaye guul baan marka ku taagannahay waxaan rabaa inaan halkan uga baaqo dadkii ree aadan yabaal ee deegaankan degganaa ee ay kh- khawaarijtu bixiyeen waxaan leenahay u soo noqday guryihiinnii waxaan leenahay u soo noqday deegaankiinnii waxaan idiin keennay cunno waxaan idiin keennay dawo afar kun oo qoys cunnadood baan wadnaa hadda waxaan wadnaa dawo biyihii baa laydiin sameeyey noloshii kalena way idiin bilaabanaysaa ku soo noqda deegaankiinna khawaarijta iskaga soo noqda shayaadiinta ka soo noqda u imaada guryihiinna walaaladiin dowladdiinna ciidankiinna dalkiinna u imaada taasaan ugu baaqayaa khawaarijta waa runtiis khawaarijta haddee sida caadiga inoo ah waa wiil soomaaliyeed oo laakiin shaydaan duufsaday hadduu acuudu billaahi min ashaytaan rajiim yidhaahdo shaydaanka iska celiyo oo u soo laabto waa walaalkeen waan soo dhowaynaynaa waxaan leeyahay war meydkiinna xatal aasi maayaane way idin laynayaane dhaawacay idinku dilayaane soo noqda u imaada dadkiinna waa laydin soo dhowaynaa idinka oo sharaf leh dadkiinna dhex joogi doontaa iskuulkaa la furi caafimaadkii baa la furi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo horumar baa bilaabanaya hadda waxaan soo dhex dhiga- dhagax dhignay airportka magaalada waxaan ugu baaqayaa ree aadanyalaal oo adduunka kala jooga muqdisho jooga meel kasta jooga magaaladan waxay rabtaa in la camiro waxay rabtaa icaadat اlicmaar waxay rabtaa wixii ay ahaan jirtay in lagu soo celiyo waxaan rabaa inay ka soo qayb qaataan si xoog leh oo ayaga laftooda ku soo noqdaan oo ay nabadda ka qayb qaataan iyo horumarka iyo dhisidda magaaladan taariikhda leh degmadan madaxdii soomaaliyeed oo dhan ay iman jirtay ee taariikhda ee qiimaha leh
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
haddaan ku waramo bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad dhigataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood hal gandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil baan ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada haddeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga haddima gaadhiyo alluu balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camarweyne
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormuud hormuud g
yaa waa dheeftaasuya ku raaxayso intarnetka hormuud goob kasta iyo goor walba
weli waxaad maqlaysaan barnaamijka wareega wararka dalsan qeybihiisii horena guda jirnaa markan maanta oo arbaca ahayd waxaa kulan lagu wadayna yeeshaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxaana kulankaas uu ahaa mid xildhibaanada lagu wargeliyay in maanta arbaca uu qabsoomayo hayeeshe waa uu baaqday kadib markii ay soo xaadir waayeen inta badan xildhibaanada golaha shacabka xildhibaano badan ayaa tegay xarunta kuwaas oo kooramka u buuxsan waayey kadib markii la waayey inta badan xildhibaanadii golaha shacabka oo laga doonayay in kooramka uu furmo kulanka waxaa furtay gudoomiye ku-xeen koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sacdiye yaasiin waxay sheegtay in gudoomiyaha uu safar ku maqan yahay sidoo kalena xildhibaano badan ay raaceen gudoomiyaha taasina ay ugu cudur daarayso waxay sheegtay in inta badan xildhibaanada ay maanta aysan soo xaadirin kulankii lagu madarsanaa sidaas inuu furan baan ugu baaqday dhinaca kale xildhibaano ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa arrintan si adag uga hadlay maadaama sabtidii lasoo dhaafay oo sidaana kore u baaqday kulankii golaha shacabka xildhibaanada hadla waxaa ka mid ah xildhibaan maxamed ibraahim macalimow oo howlka kula hadlay wariyaasha wuxuuna sheegay in dhowbaayan la xisaabtamo xildhibaanada fadhiyada ka maqan sidoo kalena tallaabo laga qaado sidoo kale waxaa iyaguna warbaahinta la hadlay xildhibaano kale oo dhowr ah oo dowladda federaalka gaaraan guddoonka golaha shacabka ka dalbaday in lala xisaabtamo xildhibaanada fadhiyada ka maqan
maanta waa maalin arbacaa waxaan mar kale isugu imaanay kulankii golaha shacabka oo saakay baarlamaanka ay gudoominaysa gudoomiye sacdiya waxaa nasiib darra ah maalintii labaad sabtidii lasoo dhaafay ayaa baarlamaanka soomaaliya wuxuu u baaqday kooram la'aan Eh, maantana eh, sidoo kale kooram la'aan ayuu u baaqday Eh, marka aniga waxaan eh, leeyahay laba eedood ayaa jirta eedda koowaad waa guddoonka oo aan maaragtay qofka imanaya saakay qofkii xildhibaan ahaa ee gurigiisa ka soo baxay ee halkan yimid ee wakhti hore yimid ee sagaalkii yimid iyo qof aanan imaanin oo gurigiisa jiifa eh, in la yidhaahdo kooramkii yaa baaqday oo aan wax tallaabaa laga qaadaynin oo aan lala xisaabtamaynin eh, waxay keenaysaa maaragtay mas-uuliyad darro marka waxaa fiicnaan lahayd guddoonka inay u kala duwanaadaan qofka soo xaadiray ee shaqadiisa qabsaday iyo qofka aan imaanin ee maaragtay isagoo aan fasax ahayn isagoo aan la ogeyn ka maqnaaday baarlamaanka horta waa in taas eeddaas ay qaataan guddoonku waxaa la rabaa inay xeerar iyo nidaam sameeyaan qofka soomaalidan hadda aan joogno dadkan baarlamaanka qaarkiis maba oga mas-uuliyadda saaran marka waa inay jeebkooda ka arkaan waa inay haddii kulanka baarlamaanka uu iman waayo inay jeebkiisa taabataa sidaas darteed ayaan maaragtay ugu adkaynaynaa guddoonku inayan keliya inta inoo hor yimaadaan aysan dhihin kulankii maanta wuxuu u baaqday eh, kooram la'aan kooram la'aan haddii uu u baaqday sababteeda in naloo sheego oo intaa wax ka badan naloo sheego oo tallaabooyinka la la qaadayo la sameeyo ayaa maaragtay mas-uuliyadda maaragtay waxaa kaloo rabnaa ba- xubnaha baarlamaanka ee aan shaqo markaas muhiima aan ku maqnayn oo ama aan maaragtay dagaalada ee afka hore ugu jirin ama maaragtay aan eh, shaqo muhiim oo dowladda ay u hayaan aan markaas aanay jirin ee guryahooda jooga inay soo xaadiraan oo ay yimaadaan kulanka baarlamaanka waa mas-uuliyad saaran xitaa lacagta ay qaadanayaan xaaraanay noqonaysaa haddii ay gurigooda iska jiifaan iyagoo aanan eh, maaragtay eh, shaqadii loo igmaday samaynin sharciyaana hor yaalla waddankan xeer hoosaadkii aan lahayn ayaa maaragtay sidan eh, eh, weli aan wax laga qaban oo maaragtay aan laga doodin waxaa yaalla sharciyo maanta la rabay in la- la- la qabto waxaa jira kuwa naloo keenay oo aan rabnay inaan ka doodno waxaasoo dhan ma qabsami doonaan haddii kulanka baarlamaanka uu soo xaadirin sidaa darteed waa inay mas-uuliyaddaas qaataan kullakum raaca kullakum mas-uulin can racyatihi waa dad maaragtay mas-uuliyaddaa qaaday ilaahana kula xisaabtami doono qof kastana waa inuu mas-uuliyaddaas qaataa guddoonkana waxaan uga baahannahay inay tallaab qaadaan haddii kale baarlamaanka soomaaliya wuxuu noqon doonaa sidii maaragtay maaragtay, eh, eh, hadda labadii eh, eh, jeer ee hadda la ballamiyey ayuu mari doonaa dabcan baarlamaanku waa wuxuu gudanayaa shaqadiisa wuxuuna xil sa- ee, xil saaran yahay ee, shuruucda iyo dowladnimada dalka in uu ilaaliyo waana hay-addii ugu sarraysa ee dalka waxay ahayd maanta inay dhammaan xildhibaanada xaadir ku ahaadaan waa ka xunnahay bulshadana waa uga cudur daaranaynaa inay soo laalaabatay kooram la'aan inuu baarlamaanka u baaqdo Ee, arrintaasna sababo badan ay leedahay Een, xildhibaanada oo muxuu ahaa qaarkood ee, ku milmay siyaasadda iyo madaxda naftirkeeda oo hadda tusaale ahaan guddoomiyihii wuxuu iska kaxaysta xildhibaano ee, fara badan Ee, saa ogsoon tihiin ee, muxuu ahaa waxay u arkayaan xildhibaanada qaar opportunity mar haddii uu guddoomiyaha dalbado inay raacaan sidoo kale ra-iisul wasaaraha wuxuu kaxaysta xildhibaano waxaa habbooneed marka in ay ugu horreynba guddoonka uu fikiro ra-iisul wasaaraha sidoo kale ka fikiro ee, kooramka buuxsamidiisa oo aysan dhicin in xildhibaano layska kaxaysto xilliyada ee, safarada Ee, teeda kalena waa kala madax bannaan yihiin sideedaba ee, hay-adda ee, sharci dejinta iyo hay-adda fulinta ma aha inay ee, runtii ay isku milmaan ma aha sida waayahan dambe jirtay marka waxaan ku talinayaa in ay xildhibaanada u soo jeestaan oo ay gutaan waajibkooda waa sax inay jirto dhaliil cad oo xildhibaanada ka dhex buuxayso oo ay dareemayaan oo xagga cidda shir guddoominaysa laakiin waxay ahayd inay taas ay ay ku qaabilaan oo ay muxuu ahaa fadhigooda ay xaqa u leeyihiin wax alla wixii ay muxuu ahaa ay fulinayaan ay ku fuliyaan halkan waayo ayaga ayaa bulshada u xil saaran dareenka shacabka ee jira ee meel walba taaganna ayaga ayaa laga rabaa inay ka jawaabaan oo dareenkaas way ka jawaabi karaan halkay uga jawaabi lahaayeenna waa halkan gudoomiye sabab xildhibaan sababta u baaqanaya waxaa leeyahay mooshin oo laga wado gudoomiye ku-xigeenka koowaad golaha shacabka sacadiyo xildhibaanada qaarkood aan ku qanacsaneen inay shir gudoomiso kulanka waxyaabahaas loo Ee, xildhibaanada keliya ma aha macal bulshada soomaaliyeed ayay ka timid arrintaas xildhibaanadana bulshaday matalaan waana sax oo way jirtaa arrintaas laakiin waxay u baahan tahay in isla golahan ayaa ah ee, halka ee, lagu kala baxo isla golahan ayaa ah halka ay ay muxuu ahaa ka fulaysa arrinta ay ay ay dareemayaan marka xildhibaanada hadda anigu ma aaminsani in taa darteed ay hadda wax ku- ku baaqdeen laakiin waxaa jira eh, in xitaa eh, madaxdii eh, safarro kala duwan u kala baxeen isla markaasna ay muxuu ahaa wufuudooda rasmiga ah ka dhigteen xildhibaano marka taas saameynteeda ayay leedahay tan kale ee la xiriirto arrintan eh, mooshinka ah arrintan mooshinka ah ma aha wax xildhibaanadu waxay ku dhaafteen magaca ilaahay ay ku dhaafteen waxayna dareemayaan wayna waxa bulshada ay dareemayso haddii aad dhegaysateen bulshada ra'yigooda ee saxaafaddu ay dhex maraysay iyo muxuu ahaa bannaanka social mediaha iyo dhammaan bulshadu kuwa aan hadlin iyo inta hadashayba waxa ay aad uga xun yihiin waxa dhacay taasna xildhibaanadu way ka jawaabi doonaan waxayse uga jawaabayaan waa sharci waddo sharci ayna uga jawaabayaan haddii ilaahay karaalmagacaygu saddexan waa xildhibaan mukhtaar axmed xasan saajid waxaan horta halkan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan rabaa inaan baaq u diro xildhibaanada walaaladay ah oo aan u sheego qofkii safar ku maqan ama meel kale ku maqan iyadu waa annada kiis waa macnaha waa iyadu waa loo garaabi karaa laakiin xildhibaanada magaalada jooga ee aan kooranka soo buuxinin waxaan ka codsanayaa inay kooranka soo buuxiyaan oo ay baarlamanka shirkiisa ka soo qayb galaan Een, waxaa la sheegayaa xitaa qaar intay yimaadeen inay saxiixeen diide qofkii wax tabanaya iyo kii wax sheeganaya meeshii lagu kala bixi lahaa waa halkan marka waxaan ka codsanayaa xildhibaanada walaalada inay kooramka soo buuxiyaan intaa keliya afarintaasaan diraya may tabashada xildhibaano tabanaya way jiraan oo oo muxuu ahaa tabasho sheeganaya laakiin hadday tabanayaan meesha lagu kala bixi lahaa waa halkan maanka federaalka soomaaliyeed haddii aan ka hadla aniga fikirkayga anigoo ah xildhibaan caashe koos maxamuud cumar waxaan leeyahay goluhu wuxuu leeyahay dastuur iyo xeroosaad aan ku dhaqanno ayaan leenahay xeroosaadka waxa qoray xildhibaannada fadhiya golaha shacabka baarlamaankii siddeedaad baa laga soo minguuriyey kii sagaalaad baan wax ku darnay kii tobnaad baan wax ku darnay kan koob iyo tobnaad baan wax ku darnay waxaa ku qoran qodob waxaa jira sheegaya kooramka iyo guntintiisa iyo inta lagu helaayo golaha shacabka si ay dadweynaha soomaaliyeed ee na soo doortay ee xushmada iyo karaamada mudan aan wakiilada ka nahay waxaan u caddaynaynaa dadkaad soo xulateen waxay ahaayeen laba boqol toddobaatan iyo shan mudanayaal bay ahaayeen laba boqol toddobaatan iyo shan mudanayaal oo ka tirsan golaha shacabka waa nasiib darro maanta in kooramkoodii buuxsami waayo uu boqol xataa dhannaan waayo waa nasiib darro waxaana dhibka iyo eedda iskale isma saarna walaa guddoonkayna saarnayn walaa habdhowrayna saarnayn walaa xildhibaannada waxayna saarnayn cid kale waxay saaran tahay xildhibaannada golaha shacabka xildhibaan markaad naftaada aad karaamayso eed shacabkii ku soo doorta waxay kuu soo doorteen ka hadasho ayaad adiguna tahay xildhibaan oo aad shaqadaadu ay kuu tahay xalaal lama yimaado golaha magaaladaa la wada joogaa inta timidday ee ah sagaashan iyo siddeedda xildhibaan ee rag iyo dumarbala waxaan leeyahay waad mahadsantihiin mudanayaal waxaad ka soo baxdeen waajibaadkiinnii dastuuriga ahaa waxaad fuliseen xilkii laynii doortay xildhibaannimada maalintaan raadinaynay waan wada xusulduubaynay waan wada xiiqsanayn ilaahay baan baryaynay ummaddaan lahay noo duceeya waa la duceeyo kama sharaf badnid walaalkaaga bannaanka jooga laakiin waxaa ku siiyey ilaaha boqorkaa waxaad u heshay waxaad u heshay qofku wuxuu u helaysad waxaan naftiin iyo naftayda u farayaa xildhibaanno marka hore golaheenna aan nimaadno isaga aan dhisanno aan isaga dhexdiinno dhexdiisa hadda wax khalday aan ku saxanno laakiin bannaankaan ka hadlayaa xildhibaan bannaanka ka hadla wax ma bedelo kanaad libaax ku tahay libaaxnimadaada halkaa ku muuji shacabkii ku soo doortayna waxay kuu soo doorteen fuli dalkeenna maanta waad u jeediin dhibaatooyin badan baa ka jira haddaan annagii la rabay inaan sharciyaddii adkayno wax ka shaqayno annagii aan iman weyno xildhibaanna dalka yaa u maqan yaa wax u qabanaya dee ha layna yeedhiyo waxaan ka codsanayaa guddoonka maalinkan maalinka ku xiga in ay soo qaadaan liiska oo yeedhiyaan waxaan ka codsanayaa ummaddii soomaaliyeed ee soo dooratay xildhibaanka aan waajibaadkiisa gudanin inaad keentaan xildhibaan waajibaadkiisa gudanaya oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo deegaankiisa u shaqaynaya wabilaahi towfiiq aad baanad u mahadsantiin dhammaantiin
cododkaas waxay ahaayeen xildhibaanadii maanta ka hadlay fadhigii koramlaantu baaqday ee lagu wadaynaya xildhibaanada golaha shacabka ay yeeshaan dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekhadan maxamed nuur sheekhadan madoobe oo labadii baandheel soo dhaafay safar ku jooga degmada xudur ayaa waxa uu gaaray maanta magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya garoonka diyaaradaha shaati guduud ee baydhabo ayaa waxaa gudoomiye shaqadar madoobe iyo wafdigii hogaaminaha kusoo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen qaar ka mid a golihiisa wasiirada xildhibaano iyo dadweyne fara badan madaxweyne laftagareen ayaa uga mahad celiyey safarka uu ku yimid magaalada baydhabo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya wuxuuna kaga mahad celiyey sidoo kale socdaalkii uu ku tegay degmada xudur ee gobolka bakool madaxweyne laftigaran oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe intii uu ku sugay magaalada baydhabo ay kulamo yeelan doonaan iyagoona caawa halkaas kulamo kula leh waxaa warbaahintaas si wadajira ula hadlay madaxweyne cabdicasiis laftigaran iyo gudoomiyaha golaha shacabka shaqada madoobe oo ka mahad celiyey soo dhoweyntii loo sameeyey wuxuuna sheegay in halkaas uu tegey diyaargarow ku aadan shirkadda heshiisiinta koonfur galbeed oo lagu wado in maamaha soo socda koonfurma magaalada baydhabo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane gudoomiye adiga iyo wafdiga ballaaran oo kula jiro soo dhowaada aadaan ugu faraxsannahay safarkan quruxda badan adiga oo kusimihii madaxweynaha ah shaqo badanna kuu taallo inaad wakhtigaada gelisay in koonfur galbeed oo ahaa markii horeba deegaan doorashadaadii inaad booqasho ku timaado oo aad ka soo bilowdo gobolka bakool maantana aada noogu timaado baydhabo aadaan ugu faraxsannahay waxaan ku leenahay gacmo furan ku soo dhowow waddankaadii ku soo dhowow dadkaadii oo aada kuu jecel sida quruxda badan kuu soo dhoweeyey ku soo dhowow waa ku sugaynay waxaan leenahay maadaama xilli kululna ay tahay safarna aada soo gasheen marka ugu horeyso waxa aan muhiimka noo ahan rabno inaan sheegno waa soo dhoweynta waa isla joognaa waa isla warsan doonaa si guud iyo si gaar ahaaneedba waa u tashan doonaa hadduu ilaah yidhaaho laakiin sharafay noo tahay imaatinkaada iyo adiga iyo wafdigaadaba aadaanan ugu faraxsannahay runtii waa xilligii ugu fiicnaa oo ugu habboonayd oo la imaan lahaa ayaa noo timid marka mudane guddoomiye soo dhowow aad iyo aada u mahadsantahay aad iyo aad aan mahadsanta ada iyo tiimka maaragtay dhammaan wasiirada xildhibaanada dadweynaha kiila socday oo bulshada giibasha dhan iska jareen waqti kuleel oo weliba udur daardaan waqtigiiba door timekling malay kasta duban dhiyay kuleel badan iyo arday eed iriidan un kuleel diiragaalshee la roogay malay eeda arday zaaidangata kuleelka iriidan la niinsulinay dadkana dhawaayan eedii eedankii kamahadnagaana mase dhammaandisinka ka mahadnagaana saad sheegaan suugu korbeerkii koowaad unadii doorashadii kadib siyaasiinta kasta mayla ka hafaaliyay madoobo la doorto bahan iyo mahanaga daayan leerey hatii waxaa naga teenas lahayna waana libalood ku balanga mogogna marka aragday nin deegaan doorashadii dubaanka nagana umugtataan la qiibsan xaalada sidii ata iyada arrin muhiiman ata marka insha allahu runtii ku talgal oo deegaankun hangasidnay arrin maaragtay waqti munaasab argaanuu tale iyo tusaal wal ila socnoon haddii ilaahay er ku talada doogna wali rajeeyana insha allahu safarkan safar kheer an ah ummatan iyo deegaanka aninagada doona yaa rajeeyan arday taleedan aragday haddii ilaahay er se guudiisa gaarban talada doogna haddii ilaahay er eed iyo eed aan mahadsanta madaxweyne
codkaas waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe waxaana kasii wariyay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftikareen wararkii ugu dambeeyay caawaan kelino magaalada baydhabo gaar ahaan xarunta madaxtooyada maamulkaasna waxay ku waramayaan in shir gaar ah uu socdo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftikareen iyo gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe iyagoona ka arrinsanaya furanka ama shirka dib u heshiisiinta siyaasiyiinta koonfur galbeed ee uu ku baaqay gudoomiyaha golaha shacabka oo dhowaan la filayo inuu ka furmo magaalada baydhabo shirkaas waxaa hore ugu baaqay gudoomiyaha waxaana taageeray beesha caalamka dalka oo ay ugu horeeyaan maraykanka iyo ingiriiska waxaana lagu wadaa in shirkaas maalmaha soo socda uu ka furmo magaalada bahirdhabo islamarkaana lagu islamarkaana xal loogu gaaro khilaafka siyaasadeed ee ka taagan ah, koonfur galbeed siyaasiyiin kasoo jeeda maamulkaas ayaa waxaa hore loogu diiday inay tagaan magaalada bahirdhabo kuwaas oo ka mid yihiin xubno ka tirsan dowladda federaalka oo madmadow badan uu kala dhexeeyo maamulka cabdicasiis laftakareen
waan ku salaamay kaa qaaday see tahay fiicana degdegsanidaa haa dukaankanan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuunkuma mayrtid hadhihin waxaa ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaan waa iska socotaaya islama socotid oo maxaad ku tidhi jaabkaagow darnidaa kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiifka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis ilaan wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka induneisiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kaloo ay kuu keentay shirkadda sagal holselaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal holselaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka waddada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eber ama eber eber
shirkadda sagal tayadu waa muhiim
ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bila aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba idahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadiisa xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faafaahintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii kuwii bugbug lahaa ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cillaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaa sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si degdeg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
wageystayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka wareegga isla soo gaarnay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabooh ayaa wuxuu ka hadlay amniga muqdisho gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa waxa uu sheegay in magaalada muqdisho ee caasimad darka amnigeeda ay dardargelin doonaan islamarkaana ay wadaan qorshaal cusub oo lagu sugayo amniga magaalada caasimadda ee muqdisho oo xilliyada qaarkood ay ka dhacaan falal amni darro gudoomiye ku-xigeenka ayaa waxa uu tilmaamay in amni darrada ay qayb ka yihiin kooxda cielweerada uu sheegay in maamulka gobolka banaadir uu arrintaas wax badan ku qaban doono iyo sidoo kale sugidda amniga
shabaabka aan ognahay hadda maaragta magaalada inay ku soo firxinayaan markay u adkaysan waayeen dagaalkii ay dowladdu kula jirtay oo looga xoreeyay gobollada dalka meelihii ugu muhiimsanaa waxay isku dayayaan magaaladan weyn oo jidadka faraha badan leh oo lasoo meel kasta laga soo geli karo inay ku soo dhex dhuuntaan laakiin ilaahay idankii waa la dagaali doonnaa annagoo shacabka magaalada muqdisho jooga kaashanaynaan la dagaali doonnaa waana iska dhici doonaa magaaladanna waa laga sifay doonaa meesha la raba inay bayska u noqoto inay ka sifeeyaan oo soo sheegaan oo xogtooda maaragta ay keenaanna degmooyinka u horeeya haddii degmada iyo shacabkeedu ay iskaashadaan oo ay isku xiran yihiin shabaab kuma dhuuma kara meesha ma joogi karo awood uma leh inuu soo dego afar waaxooda hadda halkaan fadhida caawa oo degmadu ay ka kooban tahay madaxay leeyihiin weliba maaragtay waxay leeyihiin laamo iyo maaragta tabeelayaal ay leeyihiin iyo toban tiriya ilaa toban tiriya dadkaas nuucaasa guddoomiye haddii ay wada shaqeeyaan oo sida ay u kala sarreeyaan ay u wada shaqeeyaan guri kasto iyo garaash kasto iyo ganacsi kasto qofka jooga iyo qofka soo galaya iyo qofka kusoo siyaada waa la ogaa karaa annaga wixii aada nooga baahan tihiin haddaad noo baahatiin wakti allaale wakhtigaad noo baahatiin hameen haddaad noo baahatiin saacadda rabta ha noqoto ciidamadii ammaankana diyaaray idin yihiin maamulkii diyaaruu idin yahay dowladdii oo dhammaa diyaar idin yahay madaxweynaha jamhuuriyadda waa aragteen markii la doortay shabaabka iyo arrintooda markuu ka hadlayay oo maantana xaaladda aad ogtihiin marahay wuxuu ka hadlayay waxay ahayd dalkan shabaab in laga xoreeyo sideedana degmada waa inaad ogaatiin markii laga soo tago gobolka guddoomiyaha degmada madaxweynuhu wakiil ka yihi waa wejigii ama muraayaddii madaxweynaha shacbiga maaragta meeshaas jooga wakiilka uga ahaa marka warka madaxweynuhu uu sheegay oo dalka isagoo u sarreeya uu sheegay oo uu ku dhawaaqay shabaab in lala dagaalayo oo dalka laga sifaynayo magaalada muqdisho adinkoo adinku jooga oo wakiil ka ah madaxweynihii iyo gobolkii wakiil ka ah nin shabaaba oo inuu dhuunto maahane bannaanka aad soo istaagi karin de qofka raba inuu maaragta wax qarxiyo ama wax dilo waa qof dhuumanaya xataa ciidamo baabuur wata oo inta meel ka soo duula xataa soo weeraraya ma jiraan magaaladan muqdisho degmadan meel ay weerari karaan ma jiraan waa tuug dhuumaaya oo guri u dhacayo la mid yahi tuugaas marka waxaa la rabaa in inta loo galo guriga uu ku jiro laga soo bixiyaa la rabaa marka horena suusa kusoo geli lahayn lagu dadaalaba haddii foomkan sida ku qoran oo qofka guriga kirayhaya midka kiraystaha ee kan maaragta wadoo ma- milkiilaha dalaalka intaas haddii maaragta la mariyo sharcigaas la mariyo nambarka dadka guriga dega la- guriga maaragta lambarkiisa dabiinka intaas hadduu maro meel uu ku dhuuma karaa ma jirto gurigii aad ku qabatiin ama la ogaado inuu yahay guri maaragta ama tuuga ku hoyato ama shabaab ku hoydo ama ciyaal weera ku hoydana lala dagaalamo qof ku dhuuma karaa magaaladan ma jiro sanadka cusub haddii ilaahay yidhaahdo eh, qorshe cusubaa la imaan doonaa oo maamulka gobolka banaadir uu keeni doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo oo lagu wajahayo magaaladan iyo amnigeeda hadduu ilaahay yidhaahdo waa shaqaydeen waa ognahay harya hameena soo jeediin laakiin waxaan rabnaa in la sii laban laabo maadaama caawa degmadan aan joogo oo hadda degmadan aan ka hadlayo gudoomiyaasha degmooyinka kale shalana dharkiinley shirki aan ku qabana gudoomiyaha gobolka waa ka hadlayo annaga waxaan rabnaa fariintii halkii meelo aan ka hadalno macnaheeda maahan qof kasta inaan la hadalne hadalkaasaan ku wada gowracanna kii shalay gudoomiyuhu ka jeediya dharkiinley caawana anigoo halkan aan ka jeedinayo ayaa la rabaa degmo kasta inay dhegaysato kuna dhaqanto marka ammaanka degmadan adinkaa ilaahay wakiil inkaga dhigay dadkan mas-uul ka ah inaad u soo jeediin oo hameenkii aad dheelmatiin oo aadna seexan oo guryaha guri guri loo galaa loo baahan yahay maalinba waxaa inku filan haddaad usbuuciiba ah hal waax ka baxdiin qof tuuga kusoo dhex dhuuma karaa ma jiro shabaabna kuma soo dhex dhuuma karo marka waxaan rabnaa inaad dadaashiin annaguna garabkiinan taaganna hadduu ilaahay yidhaahdo shabaabka soo dhuumaaya oo magaalada ku soo dhuumaaya in lala dagaalaa la rabaa inaysa degmadiinna imaanaa la rabaa qorshahaas insha allahu tacaala aan keenaynana degmooyinku waa ku tartami doonaa la dagaalanka shabaabka iyo tuugada iyo ciyaal weerada waa lagu tartami doonaa ilaa madaxda qarankay ishaysataahoo eh, lagu xisaabtami doonaa hadduu ilaah yidhaahdo marka waxaan rabnaa inaad dadaashiin wakti gelidiin har iyo hameen aa u soo jeediin waxaa wakti la gelin sideedaba ma shaqeeyaan Eh, waxaa soo haray ciyaal weerada hadda aan inkala hadlaya caaw oo madaxdii oo dhan iyo ad- soomaaliya oo dhan iyo gaar ahaan hadda magaalada muqdisho o dhan ay ka qaylayd oo wax cusub ah ciyaal weera meel kale kama yimaadaan ciyaal weera waxay ka yimaadaan guryahay ka soo baxaan guryaha ay ka soo baxayaanna waxay ku yaalliin degmooyin ay ku yaalliin aabbaa dhalay hooyaa dhalay dhashay Eh, waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inay iyadoo la ogeyn maaragtay ay eh, ku jiraan hawshaas laakiin markii inta lasoo qabta la keeno mar dambe waxaa la rabaa degmadaas uu degan yahay qofkaas lagu qabtay inuusa ciyaal weero dambe uusan ku ku noqon loo sheega waalidkiis l- damaanad laga qoro laga saxiixo maaragtay loo sheego cunugiisu muxuu muxuu ugu- ka duwan yahay Eh, cunuga inta baangada iyo tooshka iyo hadduu rabo maaragtay eh, habeen dhoweedan waxaan tagnay degmada kaaraan ciyaal weero oo tobaneeyahoo lasoo qabtay waa yaabaydaa waxa ay wataan haddaa aragta baangad intaas jeeda toosh qofka marka indhaha looga qabto uusan dhaqaaqi karin xataa qofka oo ay rabaan markay indhaha uga qabtaan inay madaxa baangadaas ku dhuftaan waxay ka daran yihiin shabaabkaas aan la dagaalayno waxay dhaamaan ma jirto maxaa yeele dadkii isbaaraysayeen dadkii dilayaan dadkii maaragta rabaan inay maaragtay cabsi geliyaan shabaabkuna waa intaasoo kale dadkii shabaabku dadkay cabsi geliyaan dadkay dilaan dadkay dhacaan ninka ciyaal weeradaahoo jidka inta istaagay wadaadka ku soo tukaday masaajidka oo xaafadiis u socda gabadha maaragta adeega soo doonata hooyada maaragta jidkeeda marayda oo laga yaabo maanta inay ilmaheeda inta usoo shaqaysatay ay xaafadeeda u hoyaadaydo cunug jidka u taagan oo dilayo baangad maaragtay la dhacaya waxaas waxaa laynka rabaa inaad ka hortagtiin waa waxaad ka adag tihiin waa wax degmooyinkiina maaragtay xaafadaha eh, degan ka soo baxaya maanta qofkii dhuuntaa berri ma dhuuma karo halkii qofoo la qabtaa wuxuu og yahay saddexda iyo afarta iyo shanta la shaqayn waxaa laynka rabaa hawshaas ayadaa degmooyinku si dhaba inay ugu qumaan annaga ma rabno shabaabaa hadda maaragtay maanta meesha ay taagan yihiin laba qof iyo saddex qof iyo afar qof ka bilowda maantana soomaaliya oo dhan ay dhib ku hayaan ciyaal weero inaan inta maaragtay eh, la yidhaahdo waa ciyaal weero waa saas inta laga jiifto nuuca maanta ay kusii tillaabsanayaan inay kusii tillaabsadaan ma rabno inaan ka hortagno si dhaba looga hortago gacan bira lagu qabtaan la rabaa degmooyinka kale oo hadda hadalkayga dhagaysanaya iyo degmadan shibis oo caawa aan ku faraxsanahay inay ciyaal weero ka maran tahay oo la yidhi hal hameenay yimaadeen weligoodba ay cag ka soo dhigeen hameenkiina shacabka oo dhana inta soo baxuu la dagaalamo saasaa la rabaa degmo kasta inay ula dagaalamto ciyaal weerada
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka wareega caawa intaayan kusoo rogeynanaa barnaamijka waxaa farsameynaya cabdiwahaab tana kulan dambe waxaa idinkaga tegaysay nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh